qaar kamid a gabdhaha dhigta jaamacadaha magaalada jowhar ayaa baaq u jeediyey gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada jowhar in ay dib ugu laabtaan waxbarashadooda maadaama waalidkooda ay kusoo tiiriya tacab beeleen islamarkaana gorgortan ay la galaan ragga si ay waxbarashada halkeeda uga sii wataan waa gabdhaha guursaday igraan cabdulaahi cali ayaa sheegtay inay marka hore gabdhaha isdhiibin oo ay isku wadan karaan haddii ay guursato gabadha waxbarashada iyadoo marka hore ballan la gelaysa saygeeda haddee maanta fadhiisato waa lagu soo guursaday ee guriga iska fadhiso waa taas qalad waaye inay hore usii socoto waxbarashadeeda waxbarashada sideeda banaan ma dhamaato ma niraa waxaa loo baahan yahay inay wax barato ee hore horteeda usii socoto ama jaamacad hadee markaas maraysa ee ka tagtay jaamacaddeeda qeyb ka qaadata haddee iskuulkeedana dhex umar ay ka guursatayna iskuulkeedana ay kasoo bilaabato ilaa heer jaamacad ay soo gaarto wax walba tusaale waxay u noqonayso guurkaas kasoo baabacay iyo waxqabad la-aanta gabar maxaan waxaan leeyahay gabar walba oo ku sugan ama joora ahaato ama soomaaliya inay qeyb ka noqdaan si wax yarkeeda wax u gaarsiiyaan waxna qeyb qaadan karto wax aas aasa karto kadib maali hadee markaas aroosto qof waa gabar wax qabsan karta ama inay noqoto qofka horta mas-uula laga noqonaa ko laakiin markay guursanaysa waxaa loo baahan yahay in ninka la gorgortanto soo hadee maanta ninkaas u baahan yahay wax waliba diyaar wuu kula noqonaya laakiin haddeysan dhihin ee iska guursato taas waxawaaye iyada damir xumadeeda keenayso sababta ninkaas adoo maantana asi nin wax barta yahayna oo wax garanayana markaas wax walba waa u fududeyna laakiin ko waxaan leeyahay ninka la heshiiye oo la gargartan si aad waxbarashadaada usii wadato xataa shaqa maybi xataa haddii ninkaas kala tagtaan waa shaqeysan kartaa laakiin kasuko sigaaba shaqeeya mas-uulkaa laakiin waxbarasha hadee kuu socoto waxbarashadaad inaa wadato laga rotan kadibna markaa reer yeelatana maxaabaa waxbarashadaasaa u wadato heer ugu gaarto sidoo kale fardowsa cabdi keynaan ayaa dhigeeda ka hadashay in haweenka lagu xiran afar dhibic shan islamarkaana ay ka qeyb qaadan karaan wax kastoo ragga ay sameeyaan aqoonteydana iyadana waa mid iyo gaar ah laakiin oo markaan danahayga kale aan gaara kasii gaari karo laakiin aqoonteyda wax inaan sii balaariyo oo dhalinyaro wax lasoo baraanaha dalkooda wax loo soo baray four point five hadda jirto in wax lagu kala qeybsado laakiin aan yarayno horta ragaa waxba dhigi karo gabar sanadka hadda sanadadan inla aamina gabdhaha waxay siyaasadda ka qeybgeli karaan wax walbay sameysan karaan dantooda iyo hadalkooda way bandhigan karaan oo loo dhahay dhaqameedka waxaaba ugu horeyn qabiila lagu imaadaa qabiilkaaga adig afar ama shan oday a ka jirto daad adiga la tegtid oo la dhahdi saane waxu jiraan anaga dumaraan nahay idinkaa wax idinsoo saarnay idinkaa idinsoo dhalnay fikirkeena idinku socotiin bal waxaan anaga aan ka qeyb qaadano oo dhalinyaro anagaaba naxu soo barana dumaraanahe bal hadalkeena noo siiya maasha allah horta sanadkan boqolkiiba soddon horta dumarka qeyb baa loo siiyey laakiin weli liiditaanaa jirto oo dumaraad tihiin waxma qaban kartiin guryiina ku noqdaa la lahaa dumarkeena sanadkan ma liitaano markii la dhaho noqda way sii istaagaan alxamdulila dhiirigelinta anagaa iskugu tagno iskugu imaana aan dhahan wax waa qabsan karnaa iyo raggaana liidin anagaa dhalnay hadda maasha allah aa ku noqon boqolkiiba soddon waxaana jirta inay gabdhaha leeyihiin hami ah inay samaystaan ganacsiyo iyaga u gaara maadaama shaqoyaraan ay wadanka ka jirto islamarkaana lagu xiro qabiil marka la rabo in shaqo la doonto sida ay sheegtay fardowsa